bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan magaalada baydhabo dhegaystayaal qodobadaysan ka dheega doonta barnaamijka waliba iyo kumadaha mayse ku jaray in dhammaanba shaqaaligai isbitaalka guud ee degmada buurakabe ee gobolka baayo ku hayuumeen isbitaalka siji maysena eeta sababtiyoon ku tabeen madawiinaga cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo xilka la wareegi tumiyoonay sagaalka ballanmarkiisa langdooradii xilka madawiinenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya guddiga xallinta khilaafaadka iyonay ansixinta baarlamaanka ee puntland iyo kulan yooloweeladan wariyaalka ka sugan deegaanada puntland si loon ku hadala armooyinka doorashada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal antiinu ka guda jarno weliba iyo ku mid nagada doonanee siyaasiyiin iyona wasiiro ku tirsan puntland iyayo ku hadaleen xaaladda doorashooyinka ee puntland iyo oona baaqiin daran dhammaanba musharaxiinta shargadiisa mar kale dhegaystayaal kulanto faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo labaatiyanay litebar la tumiy lamaad sannada labada kun tumiyanay siyeedka qodobkan ka horeeya barnaamijka waliba hooseeye cabdiqaadir shariif sheekhuna maye guddoomiyaha golaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudduuse xilka sukumiyeed deernamo anhaye koonfur galbeed ee madawiinama geegtiyaasa rasmiyanka wareeji madawiinaga cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen tumiyanay sagaalka ballanwan ka guda jarna baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya yoomada dhaweyn kulan iyo ku qayb galeen wasiiro ku tirsan maamulka waqtiga kiishay dhammaadiya shariif xasan sheegeed uu soo gaamiyaye iyo hayan haanayo meelasaytii madaxtooyada koonfur galbeed yeedo kudhiidi cabdiqaadir shariif sheekhuna maye yaan koreyntii hadalka ballaabe meelasaas oo kale meelo ku hadlow madawiinaga cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirada dowladda dhexe xildhibaanada dowladda federaalka wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane aadan maxamed nuur sarasoor ambasator sayid axmed marti sharafta kale bahda saxaafadda dhammaantiina waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu saaka waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan munaasabaddan xil wareejinta ah oo taladii xilkii iyo awoodihii madaxweynahaba aan si rasmi ah oo aan ugu wareejin doono madaxweynaha la doortay mudane cabdilcasiis xasan maxamed sharafay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan nagu maamuustaan goobjoog iyo markhaatina aad ka ahaataan insha allah waxaana rajaynayaa insha allah madaxweynaha ilaahay aan uga baryaayaa in uu u fududeeyo xilkaas adag aad u doorateen inuu u fududeeyo annaguna mas-uuliyiin shacab nooc walbaan ahaanay inaan diyaar u ahaano boqol kiiba boqol madaxweynaha inaan taageerno la dhinac istaago lala shaqeeyo si shaqadiisa iyo waajibaadkiisa ay ugu fududaadaan runtii madaxweynaha oo lala shaqeeyo asagana ilaahay uu u fududeeyey xilkiisa qorshayaasha iyo istraatiijiyada asagii xukuumaddiisu ay degsan doonaan ay u fulaan siday ugu talagaleen taasi waxay keenaysaa in aanu ku horumarno horumarka waxa uu ka shaqaynaya madaxweynaha ee xilka loo dhiibtay ma ahan xil asaga u gaara ama shaqo asaga u gaara oo qabsanaayo waxaan u idmanay aan aan taladeena u saarnay inuuna hogaamiyo wada maamulka hogaamiyo insha allah anu ku dadaalna in lala shaqeeyo la garab istaago annagu ka baarlamaan ahaan madaxweyne waxaan diyaar u nahay insha allah wax allaal wixii waajibaadkayna ah sida sharciga iyo dastuurku yahay inaanu u gudanno inaanu kula shaqayno ummaddaasi sida loo samato bixi lahaa dalka iyo iyo iyo iyo iyo deegaankan soomaaliyeedna horumar la mid ah horumarka ee dadka kale iyo deegaanada kale ay gaareen iyo mid ka badanba si insha allah sida lagu gaarsiin lahaa runtii munaasabadda waa munaasabaddii koowaad oo maanta si rasman aan aan xilka u wareejinayno insha allah waxaa ku xigi doonto midda kale oo caleemo saarka madaxweynaha ee xafladdii loo caleemo saarayay munaasabaddii taasna insha allah hadda waxaan rajaynaya sidaana si ka badanba waxa waaye inaan oo nagala soo qaybgala guddoontaan haddii ilaahay ka raali noqdo mudane madaxweyne waxaa halkan kuugu diyaarinay warbixin kooban oo ku saabsan arrintii xilwareejinta
wasiirada koonfur galbeed musharaxiintii madaxweynaha koonfur galbeed mudane aadan maxamed nuur ambasto rasiid axmed sheekh daahir xildhibaanada federaalka siyaasiyiinta kale aqoon-yahanada saxaafadda cid kasta oo munaasabaddan ka soo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdisalaam waa munaasabad farxad leh muhiimad weynna leh ka soo qaybgalkeednana waa ku mahadsantihiin maanta waxay ahayd maalintii xil wareejintii dhammaystirkii madaxweynihii la doortay shaqadiisii loo idmaayey waxaa xilkan lagu wareejiyey siihayihii madaxweynaha mudane cabdiqaadir guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna waa ku mahadsan yahay mudanayaal maanta oo kale uma baahno wax badan in la sheego mas-uuliyaddan lagula wareejiyey sidiina loogu wareejiyey iyo sidii looga soo shaqeeyey intaba inaan ka mahad celinno oo ciddii shaqadii soo qabatay wakhtigii dheeraa loo mahad celiyo annagana mas-uuliyaddan lagula wareejiyey aan ilaahay warsanno inuu noo fududeeyo uusan nagu ceebeynin adinkana aada nagala shaqaysaan nooguna soo ducaysaan insha allah maanta maadaama nagula wareejiyey mas-uuliyaddii madaxweynaha koonfur galbeed waxaan rabaa inaan wax yar aan ka taabto qorshaha annaga shaqo iyo waxyaalaha muhiimadda noo leh ayadoo ay dhiman tahay caleemasaarkii iyo khudbadii weyneydoo loogu talagalay madaxweynaha inuu akhriyo waxaan wax yar ka taabanaynaa qorshaha waxqabadka koonfur galbeed oo laga bilaabo maanta aan u dhaqaaqi doono iyo waajibaadkana saaran shaqadiisa iyo baryoratiga uu noo kala leeyahy maanta oo ay tahay arbaco taariikhduna ay tahay lix iyo labaatankii laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan la wareegnay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aan kala wareegnay kursimihii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamaanka mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna ahmiyadda annada koowaad oo qorshaha waxqabadka annaga dowladda ah horaan usoo sheegnay waxaa baryooratiga koowaad noole amniga amniga deegaanada koonfur galbeed waxaan siinaynaa ahmiyad koowaad qorshaha amniga ee aan ku kala aan ku kala shaqayn doono insha allah waxaan soo celin doonaa amniga guud iyo midka gaar ahaaneed shaksiga iyo hantidiisa waxaan ku dadaalaynaa shacabka ku nool koonfur galbeed inay helaan nabadgelyo ay ku cibaadaystaan kuna fududayso shaqooyinkooda iyo ganacsigooda hadduu ilaah yidhaah waxaan dhidibada u aasi doonaa ciidamo tayaysan oo u howlgalo inay si fiican kooxaha nabaddiidka ola dagaalamaan meel kasta oo joogaanna ay ugu tagaan ayna ka sifeeyaan meel kasta oo reer koonfur galbeed xadduudkiisa ah inay ka sifeeyaan annaga oo la kaashanayno dowladda federaalka iyo ciidamada amison waxaan ku dadaalaynaa inaan si deg deg ah u furno waddooyinka isku xidho deegaanada koonfur galbeed oo dhan laga bilaabo xamar ilaa baraawo xamar ilaa iyo xaduudka koonfur galbeed ay leedahay qorshaha dib u heshiisiinta aan ka maagannahay dib u heshiisiinta aan ku tala jirno waa mid dhex marayso bulshada bulshada koonfur galbeed oo isu caloolfiyoobaan iyo walaalnimo iyo wadajir iyo is-cafis iyo gacmaysqabsi lagu suubin doono reer koonfur galbeed oo dhan bulshadooda cid kasta oo wax tabanaysa oo reer koonfur galbeeda si kasta ay ku timaaday aan rabnay inaan ka shaqayno gogol nabadeedna la dhigo cid kasta oo dibaddii gudaha jirto reer koonfur galbeed ahna aan ku soo dhoweyn doono insha allah qorshaha adeegayaalka bulshada waxaan ka shaqayn doonaa sidii loo heli lahaa waxbarasho lacag la-aan ah ilaa iyo dugsiga sare waxaan dayac- waxaan dayactiri doonaa dugsiyada waxbarashada koonfur galbeed si carruurteennu ay u helaan goobo waxbarasho oo muna- oo munaasib ah waxaan muhiimad gaara siinaynaa qoraal sida aan horey u ballan qaaday waxaan muhiimad gaar siin doonaa qoraalka iyo horumarinta afka mayga iyo xoojinta iyo hiddaha iyo dhaqanka reer koonfur galbeed waxaan ahmiyad gaara siin doonaa sidii loo gaarsiin lahaa bulshada koonfur galbeed daryeel caafimaad oo lacag la-aan ah waxaan wax ka qaban doonaa dhibaatada dhinaca biyaha dhinaca biyola-aanta ee koonfur galbeed ee mar walbaba soo laalaabatay ee reer koonfur galbeed biyola-aanta badan keentayna waxbaan ka qaban doonaa insha allah waxaan dib u dejin u samayn doonaa dhammaan barakacyaashii reer koonfur galbeed meel kasta ay joogaan ama koonfur galbeed dhexdooda ha joogeen ama gobollada soomaaliya oo kale ha joogeen cid kastaoo barakacyaalka reer koonfur galbeeda waxaan u suubin doonaa qorshe dibudejin ah oo loogu soo celiyo deegaanadoodii ay deegaanadoodii ugu noolaadaan ogana shaqaystaan nabad iyo nolol ay ku shaqaystaanna ay ku helaan insha Allah. qorshaha kobcinta dhaqaalaha waxaan ahmiyad gaar ah siin doonaa soo kabashada dhaqaalaha shaqo abuurista tababarka xirfadaha ee dhallinyarada iyo xoojinta iyo abuuridda kaabayaasha dhaqaalaha waxaan ku dadaali doonaa kordhinta wax soo saarka sida beeraha xoolaha kalluumaysiga si loo abuuro fursad shaqo qorshaha adeega garsoorka mudanayaal ee, dhibaatada ugu weyn oo maanta ee, ka jirta koonfur galbeed waa garsoor la-aan garsoor cadaalada oo reer koonfur galbeed ay ku qancaan way muhiimadda waxaan siin doono waxaan dhisi doonaa garsoor caadil ah oo ay u wada siman yihiin bulshada koonfur galbeed ayna ku kalsoonaan karaan waxaan dhisi doonaa guddiga adeega garsoorka oo leh garsoorayaal leh xaquuq iyo daryeel islamarkaasna waxaan dhidibada u saari doonaa hay-adaha garsoorka sida maxkamadda sare aada iyo aadaa u mahadsantihiin waxaan isaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkan aad kasoo qaybgasheen xafladdan insha allahu waxaan bilaabi doonaa waajibaadkii naloo idmaday oo naloo dhaariyey oo naloo doortay oo ay ugu horrayso dhismo xukuumad loo dhan yahay oo tayo leh oo zero corruption ah dad shaqeeyo oo waajibaadkii aan soo ballan qaaday oo aan ka sheegay baarlamaanka hortiisa xukuumaddii fulin lahayd baan soo dhisi doonaa insha allahu adinkana aada iyo aada u mahadsantihiin wasiiradii guddoonkii xildhibaanadii siyaasiyiintii kale oo ka soo qayb gashay aadaan kaga mahadcelinayaa wabilaahi towfiiq shaqo wanaagsan
muwaafaq sbeshaalist hosbitaal isbitaalka gaarka ee muwafaq
mas'alo walisweydiiye kolmaraydi taariiqu maa weelo owlaadale kada daahiyey may hureen caafimaadna muwaafaq sbeshaalist hosbitalo madamadii mas'alada hodeerta shalaayo isbitaalla mahadii hoomaskantaa kahayti muwafaq isbeshaalista hosbitaal ang moogatoy malyuumaadka gofoo mar hore lakowsadeen mukudeerine amaanen muwaafaq sbeshaalist hosbitaal magalaskulu bahime e muwaafaq sbeshaalist hosbitaal walqabadkee mujtamaca isku waafaqeen muwaafaq sbeshaalist hosbitaal maykinku dorana kun ikow keedka caafimaadka koonalan ku tabaana muwafaq isbeshaalista hosbitaal lakinka qobadow koy arag ambo kalaamkay ku dhegansoy muwaafaq sbeshaalist hosbitaal
qaliimada guudsada qaliinka buraada qalinka bawaasiirka ama qoormaleyda qaliinka eernada borostaabtada qanjirka kaadiheed deenjada ama faruunya boogta eh qaliime bilaanta foolaka adkaati qaliimaha badda hagaajiyowka farwunyo tariigan suubyowka ilmagaleenka hagaajiyowka iska furanka hagaajiyowka kaadheesta kabowka lafo jabi iwali lamid eh saas haatow muwaafaq isbeshaalista hosbitaal walaalika daaweyo mayba kumid aha daaweeyowka bideerta oo tantalakiin abuuraw daaweeyowka fanfankaha ku baha wejiga daaweeyowka ambaarta daaweeyowka tamoga go
barnaamijka kulanka raadiya warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka guda jarne xalay idaacadda warsan waliba aysan ku dhugunsateen ee maamulka degmada buurakab ee gobolka baay oo sheegay in ilbaabelen iska dhow iyo isbitaalkii guud ee degmada sayti weliba saarantaa sayti waluna ku ogaan waraysiga noloweelana ee agaasimaha guud ee isbitaalka waa ku agaasimahan ku horeynti magaashiisa ka bilaabow saas oo kalena su-aalan koraytaana weydiyeedahayti xaalka isbitaalka xilligan sidaiya بسم الله الرحمن الرحيم أكو ضوء إذا عاد ورش لأنه كور ما هو أغاسمي سبتالك تيمود بور هكذا إن ما يبقى شيء سبتالك تيمود بور هكذا ما ي لشك أي ويسنيا أو وقت حاضر كون عندي بقى سبتالك والسبلاء أم سداوة مدها دي كروبة سناد بدأت والسبلاء داو كثيرا هي محاي شغاله سبتالك روبين تيو بدن incentive laangaa mudee lama ugu yaraan lama sana mashaar laangaa multivoluntary ayaan roogin markii iyo gaajoodeen isbitaalkii voluntary ee intaas mudee ku roogeen maydiiday shaqaalihii ini iyo weydiisadan meeryaal kale indiyowiyo kale oo local ee ini iyo shaqa doonadaan iyo dhiibi ana oo agaasimaha iyo shaqaale tiriyar iyo waadiyaalki iyo nadiifiyaalki iyo yar oo shaqaalaha caafimaadka sabuutin staafkala arow iyo wadayar qualified nurse eh diyaasgadoogna qaybta sii diidina caadi aan inksaga yahay okay ma sheeni in shaqaalaha iyo shaltaban mushaarkiisha hore in qaadayaan waan
mushahar laanga ka dhiidi shaqaalaha diyarta saddex sana iyo voluntaria iyo ka shaqeeyeen wal mushahar ee mahalaana isbitaalka ama m c h ka oo ka dhex yaala m c isbitaalka dhexdiis محلانا شاب لا هيئات او عندك حيث او سياسة شباب مشهر ام تنتي قول ايه مجران يوا تيفولنتري كروي انتشالكي مركي يو انتاس مجاه كروغينا ولاد سوغاي ولينا واي اول نماي والك حالي جرينا ينسيح والك حالي جرين اللي وولد فيشن لما دي كنتمو لما دي كنتمو كيفين تطيبة ينسيح فقا عندك اهاي ينسيحنا wal b c a makahalna mudada kurooga ilaa iyo saddex sana may ku dari hay-adooyinka sayty ee gunyaalka iyo siyaano shaqaalaga naftatiidiyo ma deegaankii kubaheenaa mase guud ahaanba xiriirkee jareen
guud ahaan unisef wal b c a ama suwalaasiminta malkahay mudadaas mudada kurooga eedoo markii adasiirada mayba sheegi laayana magaaladii buurhakaba see ka seedanuma see aksasna ee tanka kormeeradaana iya mar walba ha kahordhikaayan meli airborman leh wala dadkumiyo sheegadaana maygwa airborda meli hay-adii hadee hadii una meli shaqa kuqododa falaana see meli kaseedana see kasurtikalaada see aksaska eedka maadaama airborn lahayna wadadiina wado oo dadka hala ay kodham hayna dadkunkumiintaaso tanqaysa isbitaalka isin shaksiyad ahaan itin adoo agaasimiga inka horreyd i tirada yar haska herteen la xiriirtana wasaaradda caafimaadka wala jaran sheegdana
ciidan ka sheegnay xildhibaanay kooyen isbitaalka kormeerayaan conference gobani isbitaalka ku wararni sheegni heedo umbaadni jaawiilado umbaadni dhan alla lanki walka goboda wanikul goboda kalo isbitaalku xaalday saas u arni ilaa iyo muddada wal haninkaduwaago wal waxqabad eh oo la taabado koro hanin bogonyimaarad
may markaan anka sugantin isbitaalka marbahdiisa daawan taalna
daawadii mayb waa daawooyinkii marhor walaagii xalan jirnay oo dhinacaas wasaaradda oo ka hadlnay walaagi yaruudowkini yaarya dayhaamiyoyne dayhaamiyoyne wa intiya badan waa daawooyinkii essential driveskii la araayay dhan mahayna waa dhanka talisyahana ooni hanuboobada talidii musiina haddii farnisheelku isku gaada korka gaadee walaala walaay unahayna gacantininka jiraanna walaakatiyana saasa ku roogna isbitaalka isan waardiyaalka rogan ee meelasayti ee haddii iyona beesa aan haysana may maana yacni aan roogan waardiyaalka
raji kunool waaye raji kunool isbitaalkii maadaama isbitaalkii degmada buuraka banguinayay general hospitalayay saasa kurugan muddadan dhan saasaan rugan raji raji raji sugu waaye raji sugu mustaqbalka kulley isbitaalka kusulley maxaadaa ma dheecnaadaa walkoya wallayla haleeya kurooda mayo walkaliyon kaayaman shaqaaligii muddada sideeda sanad sida eh, dante ay walahanqobadayaan yoomeenku dhaadhac sii waayteen arantan rajada weli yoona baahada siin lagoobu waayeen duruufto kale esheentimayatiyoolente bacan
biniaadan goskamimaed biniaadan goskamimaedki shaqaalaha ee kuley dad oo qualified ee badan ahaayeen wala baradayo oo marka saas daraadiye baahaan sunay kurugu korno maadaama meelkala langabaaqay langacan langacan haadi marka hungurin oreen una lan hungurrahayno ona sember koy maaru korno niilrog wallaan niilrog si una ka arni wayni hata mayn aragdeen in hal angata shacabka iyona xaalka isbitaalka
wallahi shacabka halka isbitaalka isbitaalka kulley rajadaashiyaha kuroga haddii mustaqbalka gaariyado haddii iyo wal hanin daraayan hanin haninka daran la ala lankiibo isbitaalku waxaan taro koro wasaaradii haatay ihaaday jaahiliyad ihaatay communitiga bulshada isbitaalkii daayacanya sariirojay dadriyaashay siraashadis nadaafadis iyagaan faylanta dhismihii hataa faylanya dayactir yar lay baahanya haddii bulshada isxidhiidhaanto taas walla kulqadda uma diyaaran anan inaynu bulshada diyaaran adeegno maadaama wala una hambarani caafimaad haayeen dadkii una hambaranayna bulshada diidanaysa si una meedanka dhaqaaqan male haddana diyaar layhana marwey
bakhaarka walaalaha idaale warsan wow may walku afkale roogi walaaw sanka jeer ma asa walaaw walaan raashin layu walaalan i bagaash layu haam raashin i bagaash laya ha bakhaarka walaalaha idaale ma weliba jamli tafaariqu jamli tafaariq bu maasha allah weba guri wagaa lisdhe waa kii baryoonu warshayde widaay widaashee kuwiinye wangaali humbo kuwiinte waliili weydiyaayay luwaysanaaye way helay bulsooyi waalii waayel dhatiyo bakhaarka walaalay ilaala kooya walba raashin sheegdaay in walba bagaashaaye dhatiyo oo walba unkumoqnayn inkasheedaa bakhaarka walaalo ilaale wala bakhaarka walaalaha ilaaliyaa wal hakooba mawba ilow walaaguhoo una siinkadadaarna way kumid ahaa sida bariis aadi bariis hamse basmati oo loo walba leh sokor ii weliba ii saliid oo leh labaatan saddexda tumulla burnadiife burburiyoonay huunan lahayna baasishal ee dhadheer makaroni feeni iyo goroosa aananido noocyaalshe shab
masaajidka carabta mise masaajidka dhabaqeenkaadba sideedan gorodaas weliba usu ku dareere ee shab waanu sayishibkenka dembeeye ee masaajidka lashabow geeka yiyohajita uuna booqasho kaseenides masaajidka stayti goobtan iyo ka suganaayeen boqolaal shacabka reer baydhabo mudin xusni iyo warbixin arantan la haryi tuusanin haaya
boqolaal dadweynaha magaalada oo isugu jira rag dumar iyo carruur ayaa ka qayb qaadanaya dib u dhiska masjidkii ugu horreeyey ee baydhabo laga aasaasay oo muddo siddeed bilooda dib u dhis lagu wado dhammaan dadka halkan jooga waa khayrdoon oo isxilqaan ayaa lagu dhisayaa masjidka dabaqeenka ee baydhabo oo dadka qaarkiin ay u yaqaanaan masjidka carabka dhaqaale iyo xoog qofka wuxuu awoodo ayuu ku tarayaa dhismaha masjidka dabaqeenka kumanaanka maanta halkan jooga waxay ka qayb qaadanayaan shub loo samaynayo dabaqa saddexaad ee masjidka culimaa udiin iyo ganacsato ayaa ka mid ah guddiga qabanqaabada dhismaha masjidka waxaa maanta lagu wareejiyey boqol kun oo dollar oo ka timid maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil gruub maxamed saciid ducaale waxaana qayb ka noqonaysaa qarashka lagu bixin doono dhismaha masjidkan oo meel fiican maraya
bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rabiicu haani kun afar boqol iyo afartan hijiriya kuna beegan lix iyo labaatanka bisha labaiyo tobnaad sanadka laba kun toban iyo siddeed waxaanu joognaa magaalada baydhabo gaar ahaan masaajidka dabaqaynka oo dhismihiisu muddooyinkanba uu ka socday magaalada baydhabo maanta waxaa farxad weyn inoo ah innagoo ku jirna howlmaalmeedkeenii ahaa oo wadna hawlihii masaajidka waxaad u jeedaan waxaa socdaa shubkii dabaqii saddexaad ee ugu sarreeyey masaajidka masaajidku wuxuu ka kooban yahay saddex dabaq insha allahu tacaala waxaa kaloo maanta aad noogu weyno oo maamuus noo leh deeq naga soo gaartay muxsiniinta nin ka mid ah masaajidka sidiisaba wuxuu ku socday tabarucaadka dadka muslimiinta ay bixinayaan waxaa maanta lacag tiradeedu tahay boqol kun oo dollar ay naga soo gaartay maamulka shirkadda dahabshiil group xaaji maxamed siciid ducaale jazaahu llaahu khayra aljazaa xafladdan iyo kulankan waxaan u qabannay inaannu kala wareegno mas-uulkii loo soo dhiibay lacagtaasi uu ku soo sallimo guddiga masaajidka saad u jeeddaan baa insha allahu tacaala waxaa naloo keenay jeegii oo ay ku qoran tahay lacagtii boqolka kun ahayd waa ka guddoonnay shirkadda waa ka guddoonnay lacagta iyada ah xaajiga waa ugu ducaynaynaa haddii alla yidhaahdo إن شاء الله علماء وأشراف بها قدام بين دونتا وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا ujeedaan maanta waxaan joognaa dhismihii masaajidka jaamac masaajidka dabaqeenka magaalada baydhabo oo uu ka socdo shubki qaybta saddexaad waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan ku wareejiyo guddiga dhismaha masjidka dabaqeenka magaalada baydhabo lacagta boqol kun oo dollar oo masaajidka uu ugu soo deeqay ilaahay miisaankiisa aakhir ha u ha ugu bedelo xaaji maxamed saciid ducaale oo ah gudoomiyaha guud ee shirkadda habshiil group ahna milkiilaha oo ah ibraahim cali cabdi oo ah wakiilka habshiil group gobollada baaya bakool uuna ii soo wakiishay inaan ka soo gaarsiiyo lacagtaas guddiga dhismaha magaalada haatan waxaan guddiga ku wareejinayaa jeeg ay ku qoran tahay boqol kun oo dollar waxaanu ku wareejinayaa ibraahim sheekh cabdullaahi cali oo ah guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee masjidka dabaqadka sheekh ibraahim waxaad iga guddoontaa lacagtii uu soo wakiishay guddoomiyaha daabshil group xaaji maxamed saciid ducaale falyatafadal الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم anagoo haytaan jeega oo boqol ku kun ah malabta ma ay wareejisday maamulka shirkada dahabshiil aadi maxamed saciid baaraka allaahu ilaahu ilaahu maalsha in barakaay helsha in barakaay umrusha in barakaay ilaahu cadaabulqabri iyo acriiri ku dhoor ilaahu jannatu jannatu firdoos ilaahu aan ka bishaaray ما شاء الله ما شاء الله يلنا الحمد لله وبقولكم ومركا شريدي اهنا ديرتو بقولكم وهالمرة اهنا ديرتو دبنا والديب إن شاء الله يون إله يلشو إيو عمرشو إيو كل يون بركة إله ذنوبتي ذنوبتي وارجو يون إله ناف إن شاء الله وكيل كده هرشيل قبل هذا باي بقول كل قدر من جاكي أو مركتا هاي وبقولكم إن شاء الله إله سن بركاي إن شاء الله أنت ميلك ويتدان إله الذنوب جنام الذنوب توارد جناف إلهي عذاب القبر عليل إله كري اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إن شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا أخذت ولا مظلوما إلا نصرت ولا عسيرا إلا يسرت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك في هذا الله ولدان في الصلاح إلا قضيتها يا رحمن الرحيمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولا ليال إلهن كنا هذين ما أنت سيد الله شيء أو جدك مسايك جبران كي شيئين ما أنت وحمت هذا إنه هول آد وين ومقالة بيرو عن لوك الهرين نمني الناقو صغير كبير إن رنتي علماء عامو waxaa farxad weyn inoo ammaantay shirkadda dahabshiil oo aan uga barannay khayr badan uga barannay runtii ma aha markii koowaad shirkadda dahabshiil inay wax nagu tarto magaalada baydhabo masaajidka jaamacan uga barannay inay kaalin weyn ka geysatay waxaan ognahay abaaraha dhacdooyinka ciriiriga oo ka dhaca waddankan shirkadda dahabshiil kaalin bay ku leedahay taasna runtii ilaahay bay ugu dhowaadeen ma aha mid ay sumcad iyo magac ku raadinayeen waxaan leenahay محسن وي حاجقة حاج محمد سعيد سعيد ومحسن إلهي وحويره وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أرنتاس وكسفوا وي وحان لنا مال كاسوا مال صالح رجل كان صالح نبي وحويره نعم المال الصالح للرجل الصالح waxaa wanaag u sugnaaday maal wanaagsan oo nin wanaagsan ilaahay gacantiisa u geliyey xaajiga waxaan leenahay allah ku barakeeyo allaahuma baarik fiihi wa fii awlaadihi wa fii aswaajihi wa fii asmaacihi wa fii absaarihi wa fii amwaalihi waxaan leenahay allah barakeeyo allah barakeeyo allah barakeeyo هذا وبالله التوفيق ما أنت مالين وين ويه فرحد وانا لا هدي كرن وحان لنا عافي ما دوان إله وقبرني caafimaad baan ilaahay uga barinay caafimaad baan ilaahay uga barinay xaaji waxaan leenahay allaha caafiyo inta uu jecel yahay uu mas-uulka ka yahayna allaha caafiyo isaga iyo inta uu jecel yahay caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbashaan adduunka uga baryaynaa maalinta qiyaamana jannat alfirdowsa uga baryaynaa hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah
sida aan ka soo xigtay guddiga masjidkan haddii lasoo gebagabeeyo dhismaha waxaa ku dukan karta masjidkan shan kun oo qof halka horeyna laba kun oo qof ku dhowaad qaadi jiray waa natiijo fiican ballaarinta iyo qurxinta beydka alle ee dhismaha uu ku socdo
horseed international hospital
kuulan huraana qoralunku mooday tegihanraab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay hadda helana diira xarunta caafimaadka ee horseed international hospital howraar daawo laa'ii hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaaladan hagarsadana heegan dhakhaatiir howlkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiimaha door eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta sharci dhakhtarka udaree guud dhakhtarka awlaado dhakhtarka hindhoo dhakhtarka uduree hanraabti iyo dhalmada iyo weliba dhakhtarka qaliimo guud hal in lama mee qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international hospital qayb emergency eh midwifery qaybta dhalmada laboratory qayb shaybaare iyo weliba qayb farmashi eh oo lakiinka diyaari casri daawo door eh hakiintidayeen dhakhaatiir cilmi leh iyo weliba oo kiyaalayaal cajiib ahoo haani eeno lahan qoraay eh istuni il aragti
guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka puntland iyo kulan yooloweeladan wariyaalka puntland kaasoo lan ku hadalaya arrimooyinka la xiriira doorashooyinka ee puntland waana qaar kumade dadkii goobta saytiyo ku hadleen waxaan ku soo nahay warka baarlamaanka puntland xaruntiisa magaalada garowe waxaa garabka iyo taagan gudoomiyaha khilaafaadka caqil xubnaka socda ururka urbeynka xaafada hadda shir baan halkan ugu socday urbeynka waxaan ula yeelanay guddiga anagoo aabahda maas iyo waxaweye madaynada waxaa urbeynka puntland guddiga saaka waxaan ugu dhigay puntland waxaa la yidhaahdaa qoxod wareegsan oo shaqada ayaan marka horena ugu mahad celino baaxadda iyo waxaa hawshan taytara la-eg tahay aanuna u sheegno in maxaa warbaahin ahaan haddaanu nahay mas-uuliyad ay naga saaran tahay degaha iyo indhaha puntland shacabkeedii aanu matalno guddiga aanu waxaway ku bogaadino inay waxaweeye processkan hadda ay ku jiraan iyo kala saaridda iyo kala xulista ay ku jiraan inay ilaahay uga baqaan oo maxaa la yidhahdaa si cadaalada dadkan waxaa la yidhahdaa loogu adeego oo loogu maxaa loo kala saaro guddiga waxaanu u sheegnay inaanu waxaa weeye haddii ay waddadii saxda ahayd oo loo doortay loo magacaabay lama doorane loo magacaabay oo loo idmaday ay uga soo baxaan inaan taageero iyo hiil la garab taaganahay haddii broseeskaasi ay wax ka khaldamaan ama ay sidii loogu talagalay ay noqon weydaan hadda anagu daawadayaal ka noqon mayno filinka haddii la beegmo mas-uuliyad baa naga saaran waanu ka soo baxaynaa waanu sheegaynaa fartaanu ku fiiqaynaa ciddii wax khalada iyo meesha maxaa la yidhahda wax ka khaldameen puntland waxaa la yidhahdaa labaatan sanay jooga tahay saxaafadeeda waxaan rabnaa inaanu muujino inay tahay saxaafad mas-uuliyadkii waxa weeye ku dheehan tahay iyadoo anshaxa dhowraysa iyo maxaa la yidhahdaa madax banaanideeda ay uga shaqayso puntland aynana farta ku fiiqi karto haddii wax khaldamaan haddii wax saxmaana ay bogaadinayso oo maxaa la yidhahdaa markasta taageero ay helayso si waxa weye wadajir looga shaqeeya xasiloonida iyo maxaa la yidhahdaa horumarka puntland hanaankaasina waxa weeye doorashadaana ay si wacan ugu dhacdo intaasuun keliya bay ahayd dhanka saxaafadda iyo howlwadeenada warbaahinta puntland waxaan halkan ka farayaa inay iska ilaaliyaan oo ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara xasilooni darro isku dhac maxaa la yidhaahdaa beelaha puntland iyo maxaa la yidhaahdaa caqabad ku noqon kara hanaankan doorashada waxaa la yidhaha puntland u diyaar garowaysa sagaal waxaa weye laba kun sagaal iyo toban mas-uuliyad baa idinka saaran iska ilaaliya waxa cidda idii imaanaysa inaadin warka la boodin inaad xaqiijisaan inaad guddiga la soo xiriirtaan inaad dhinacyada ay khusayso aad waxaa weye baartaan ka hor inta aydan kula soo ordin shaashadda ama aan waxaa weye laga sii dayn warbaahinta aad iyo aad baa umahadsantay halkaas shir ayaan ku yeelnay baha saxaafadda dhammaanteed waxaan ka wada hadlaynay runtii macdaama annaguna shaqo aanu hayno bulshadu runtii nasiirkii bulshadan reer puntland iyaguna ay saxaafaddu yihiin runtii shaqo xoog badan oo mug weyn ay u hayaan bulshada ama midda aanu hayno ay door badan ku leeyihiin ee bulshada iyo ee, iyo guddigana kuwa u dhaxayo mar walba warbaahinta ku gaarsiiya meel kastoo ay joogaan ay iyaga yihiin ayaan waxaan isugu nimi ee, runtii inaan ka wada hadalno qaabka aan ku wada shaqaynayno shaqaduna ay ku tooseyso iyo doorka ay leeyihiin inay qaataan annaguna runtii shaqada naloo idmado aan ummadda u hayno inaannu noqonno ee kuwa ka cadaalad sameeya runtii een, aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa runtii oga saxaafadda wada shaqaynta aad iyo aad u qiimaha badan oo ay bulshadooda u hayaan midday annaga nala garab taagan yihiin oo runtii aad iyo aad baan uga mahad celinay mar laba koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba Een, annaguna waxaan bulshada u sheegeynaa sidaan in badanba hore ugu sheegnay masiirkan naloo dhiibin nalama aha mid hudud mid culus inuu yahay ee bulshada puntlandna ay nagu- nagu eeganayso ay annaga noo jeedo waxa aanu soo saaro inuu noqdo wax bulshada khalkhalgeliya iyo wax bulshadu ay mahadiyaan waxaan allah subxaana wa tacaala rajaynaynaa inuu nagu sugo sida xaqa ah cadaaladda ah ummadduna ku qan- ku qancin karto dowladna ay ugu dhismi karto Een, iyagana waxaanu runtii mar walba u soo jeedinaynaa inay si saxa aanu wada shaqayno oo aan isla afgarannay maanta Een, runtiina dee shaqadaani waad ogeydeen qaybo badan bay leedahay oo waxaan u malaynayaa geeskii koowaad wuxuu ahaa in aanu qabanno dukumentiskii xubnihii baarlamaanka beeluhu ay soo xuleen oo ka tiro badan intii ee, puntland ay ku shaqaynayso baarlamaankeedu ahaa lixdan iyo lixda ahaa Een, taas way noo soo dhammaatay falilaahi alxamdu hadda waxaan gelaynaa een, kii khilaafaadka iyo kala gurka iyaduna insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu qulman oo ugu toosan inay noogu soo dhammaato waxaana laga sugaayay lixdan iyo lixdii iyo wakhtigii sida caadadu ahayd la soo dheji jiray koob iyo soddonka insha allahu wada shaqayn wanaagsan asla arabooyinka puntland iyo dhegaystayaalka guda jarnee barnaamijka kulanka raadiyaha warsangnan oo la dareertanae siyaasiyiin iyoonay wasiiro ku tirsan maamulka puntland iyo weliba yoo ku hadleena e arrimooyinka la xidhiira doorashada puntland iyonay saas oo kaleeta weliba yoo ku hadleena e baaqiyanayo on dareena musharaxiintan teegan gobodow xilkaasiti laga bilaabo maanta magaalada garowe caasimadda puntland waxaa mari kara iyo ama lala dhex mari karaa oo keliya hub sharciga hub sharciga markaa laga yaaba waxaa weeyaan ciidamada ku shuqulka leh amniga ee loo xilsaaray inay amniga sugaan ciidanka booliska saldhigyadooda unbaa magaalada la dhexmari karayo hubka howl la qaban karayo ciidamada kale ee ka imaanaya meelaha kale ama shaqooyin kale ku jiray iyaguna de meeshay u socdeen bay ka imanayaan meeshay u socdeenna way tegayaan musharaxiinta waxaan leeyahay wax cabsiya inayna idin gelin inaad la shaqaysaan waa ciidamadiinnii iyo caruurtiinnii oo walaalihiin ha u dareemina in la la caburinayo wax puntland ka suurtoobaya ma aha puntland waa waddan xora dadkoodu ilbax yihiin dimuqraadiyadduna ku dheer tahay waxaan rajaynaynaa marka shaksi walba meesha uu joogo haddii sida loogu talagalay iyo qaabka loogu talagalay uu la shaqeeyo ciidanka iyo wax walba inoo hagaagayso ciidan kala duwan ayaa ku jira magaalada ciidamadaas waxaa loo baahan yahay marka in loo arko inay yihiin ciidamo sugaya amniga aan wax kale loo arkin simbal ciidan cid leedahay maaha waa ciidankii puntland weeye musharaxiinta wal ciidan bay wataan waxaan ka codsanaynaa kuna adkeynaynaa in ciidankoodu waddada aanay ku jirin socodka iyo muxuu ahaa kambeynka ay ku ekaadaan guryahooda hubkoodana aanay la bixin haddii ay rabaan inay shaqo aadaan marka waa la ogol yahay oo ciidankooda waa wadanayaan laakiin inaan suuqa lala mari karin qoryo bilaa sharciga simbal waa intaa waxaan kaloogu soo jeedin lahaa saraakiishuna ay la socdaan ee furin baa jirta inoo dhow furinta cadowgu fadhiyo halkaa ciidanku dee iyaga hubaysan bay ka yimaadaan marmar eelkooda u yimaadaan waa noqdaan dana badan bay leeyihin waa ka fushadaan waxaanu codsanaynaa iyaga laftirkooda in la xakameeyo oo iyagoo shacaba ay soo galaan magaalada laakiin iyagoo hubaysan aanay soo gelin xogadeena saxaafadda halkaa fadhida wasaaradda hoos yimaada ha wasaaradda ka tirsan waxa wanaagga inaynu teminno waxaa khaldannahay oo qaladana ayna sheegno haddii cid khaldan tahay qaladkooda in la sheego aan la qarin haddii cid wanaag ay samaysana wanaageeda la sheego waxa dadka iska wankeenaya ama ummadda isku diraya inayna wada tegin musharaxiinta xilka madaxweynenimada u tartamaysa nin walba wuxuu doonayaa inuu puntland ka noqdo madaxweynaha iyagaa marka waxaa laga rabaa musharaxiinta madaxweynaha doonaysa sida ugu caafimaadka badan iyo sida ugu amniga badan inay qayb uga qaataan amniga laftigiisa sababta iyagaa waxay rabaan dadkaan inay amni ku maamulaan iyagaa waxay rabaan kursigaa inay helaan marka iyaga laftigooda waxaa rabaa mas-uulka ugu weyn inay iyagu qaataan ay xaggoodu wax caqalada ama wax abshaha ay ka imaan ama xaq xasbuuriga ku dhibay mana qaba inay ka imaanayso
manhal britain an internet service mursal waxaan shidumsada bayaankan emay arjugun oo fartisan faydanta laakiin ku qori meelo hadda manhal leeraha telefon ariibay baa rooga maquufu hanuun wal qoraa roog meela laygu qori aniin warqad niilkal may hayinku qorow higma allaakasiye harflu bay barade adignimada iyo dadaalka eejiga shal hormaray aanshinu qorow wal kasto yeehaa ayga horeeye enka hormarsan bulshay horustareena manhal britain an internet service aa ogaada inshaalla kii dhow ayaw ii hadalkii aada fadaasi ujeedadii hal marlay aada sheegaso hani aada soo wanaagtay ii haanu kufayli likiin qoraaw lankii aada hor jeegto akhriysada horleyku kugona aw bulshooy ankaseeda manhal britain an internet service hadal badan haangu buuyaa manhal britain an internet service huulo siin gobodow way ku mid aha qoraalka warqadoo nooc kasta leh sida warqado shalgadadow ku dhulka warqado heliise ii haanguri shal ijaardo warqado dacwooyinka maxkamado qorowsho ii weliba jawaab celintiyo warqado eesiga iyo codsiga warqado tahniido iyo dhalashada shahaadooyin
guud ahaan barnaamijkii kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaal intaa ka gebagabeeyana
socorrido